duqayntan oo ahayd mid dhinaca cirka ah ayaa maantay salaadii duhur kadib waxa ay dadka deegaanku v o a u sheegeen inay arkayeen diyaarad wax duqaynaysa oo rasaas iyo gantaalo la dhacaysa gaari yar oo nooca raaxada ah goobjooge ku sugan halka ay duqayntu ka dhacday kana tirsan dadka deegaanka xoolodhaqatada oo magaciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood ayaa v o a u sharaxay waxa uu ku arkay halka ay duqayntu ka dhacday waa gartay maxaa la arkay maydka nimanka oo gubtay maahe maxaa kaloo meesha ku aragteen annagu waxaanu aragnay raaska rasaasta ee hawada kasoo dhacday oo madaafiicda oo ku dhacda meesha oo gaarigana waxaa ku dhacday ilaa kun iyo siyaabo rasaas oo hawada kaga dhacday oo aanu u malaynay shilke iyo dashikagaal inay yihiin laakiin ilaa laba saddex majka oo waaweyn baa gaariga ku dhacee googooyey annagu laba nin baanu u malaynay oo nina darawalka yahay nina waxaanu isay ninka kaleeyahay dadiyadu waa ka barbuudka waa gubatay oo birteedii waa shubantay sidii biyi bay bankaa shumaysaa qoray aaki ah ee birtiisii oo dhuuntii intii dhuunta ahayd oo intii kale gubatay ay jajabtay oo intii dhuunta habadda mari jiday hore ah baa meesha ku dhex jiday oo ka muuqanaysa marka xiriira intee u jidhaa meeshu xiriira waxay u jidhaa saddex kiiloomitir meelahaas bayda xaggeeda ka xigta weeye saddex kiiloomitir meelaha meel u jidhow maxaa lagu magacaabaa meesha meesha kalgeed dheer baa layaa kalgeed dheer oo xiriirahaageeda weeye goormaa hawshaas u dhacda marka salaada duhur markii laga soo baxay waa garta dadka xoolodhaqatada iyo cid ay wax gaareen ma jirto sida ayada meesha lagu wanaagshay oo hadeer laleeyahay dhowr qolay soo weydiiseen la yidhi ninkaa ma hayno waa jira maxaad ku garateen laba nin inay yihiin marka waxaanu ku garanay labada nin dee haddii gaariga gubtaan u tagnay hilibkii oo shiilmay xayrtooda iyo daldalaysa weli dhabka haysto baxaayo baan u tagnay oo hilibkii gubanayo madaxyadoodii miyaa aragteen maya maya madax iyo beero iyo adimo iyo gacmo iyo midna may adugu xayrtii xayrtaa dabku ku dambeeya xayrtiiba belbelayso baxaysa baan u tagnay nabxoona burburan bay ahayd ilaa iyo iminka lama garanayo shakhsiyaadka saaraa gaariga la duqeeyey balse deegaamada puntland ayaa horay waxa uga dhacay duqaymo ay diyaarado noocan oo kale ah u geysteen xubno ka tirsan ururada daacish iyo al-shabaab maamulka puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin duqayntan ka dhacday agagaarka tuulada xiriiro oo ka tirsan degmada isku suban ee gobolka bari faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso